bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabb alcaalamiin ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu rasuuluh allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahim innaka xamiidu majiid kitaab alqira'a qiraa'adku waxa soomaalidu faa'iida wadaagga tiraahdo ninna xooluu haystaa ninna shaquu yaqaanaa marka xoolihii buu u dhiibahayaa ninkaasaa kusoo shaqaynahaya faa'iidadii ka timaadaa la qaybsan doona qiraad qiraadkaas kelimadaas waxaa u isticmaali jiray ree xijaas ree ciraaqna waxay yidhaha mudaaraba ay oran jireen marka labadooda qiraadkuna asalka minal qardi buu ka yimid oo xoolihii baa ninka shaqaynahaya wax looga goyn doona mudaarabaduna asalkeeda darbi fil ardi baa ku jiro safar baa ku jiro sida badan waa safraa ninkaas ma fariisto ninka xoolahaas wadaa waa waa safraa sida badan marka qiraad baa leeyahay qiraadkaas axaadiid looma raagsho badan waxaa la keenaa nebiga sala allahu calayh wasalam khadiija mudaaraba la gashay laakiin waxay ahayd qabla albicth intaan nebiga sala allahu calayh wasalama nebinimoba aan lagu magacaabin wixii ka horreeyeyna shareecadda lagu dari maayo laakiin waxaa layahay waagii dambe dadkoo isticmaalahaya nebigu kama hadlin sala allahu alay slm dadku waa iska isticmaali jireen maadaama uusan bushin marka intaas iyo culummada muslimkuna layskuma khilaafo inuu yahay muxuu ahaa caqdigaas inuu sax yahay marka waxa weye waa shay mashruucoo jidaysan wuxuu yidhi alqiraadu waalmudaarabatu an yadfaca ilayhi nin inuu dhiibo weeye maalan xoolo liyatajira fiihi inuu ku tijaareeyo inuu xoolahaas gedgediyo wa ribxu mushtarakun ribxuna labadooda qayb u dhexeeyo sida ay u kala qaybsanhayaan ayagaa sheegi doona oo qadarka loo goynahayo ninka muxuu ahaa ka shaqaynahayo xoolahan mudaaribka xoolaha loo goynahayo marka ugu horreysaa laga sheekaysanayaayo boqolkii intaas weeye waa laga wada hadlayaa laakiin muxuu ah muxuu ahaa waa inuu shirko u yahay ribx oo labadoodu wax ka helahayaan haddii la yidhaahdo nin kaliyaha qaadanahaya gadaal buu ka imaan doona hadii la yidhahdo sax noqon maayo marka arkaantii oo mudaarabada laba nin laga maarmi maayo nina xoole leeyahay nina shaqadii qabanhayo qodobka labaad rugniga kale oo saddexaadna waxa weeye waa maal midka afaraadna waxa weeye waa camal kan shanaadna waxa weye ribix iyo siiqadii siiqadii marka ribixu xisaabtaa lagu darahaya maxaa yeele waxa la iskugu imaanayo wax lagu shaqaynaya isaga weeye marka isaguna meeshuu ku jiraa waa laga hadlahayaa marka shantoodaas mid walba maal iyo camal labadii nin iyo ribixii siiqadii marka midba marbuu ka hadlaya wayushtaradu lisixati kowni lmaali wayushtaradu lisixatihi ansixiddiisa waxaa loo shardiyaa kowna almaali maalka inuu yahay daraahim halkaas wuxuu rabaa shuruuddii maalka inuu kuu sheego waa inuu daraahim yahay ow danaaniira danaaniira inuu yahay khaalisatan oo saafi ah oo aan qas ku jirin waa inuu yahay arrintaas marka waxay sidaas u keeneen lacagta meeshaa looga isticmaalaa danaaniirta iyo daraahimta booskoodii geli doonta lacag cad waa in marka hore ninka loo dhiibaa maxaa yeele haddii badeeca loo dhiibo badeecada gadmi weydo mujamad ay noqoto ninkiisu u shaqeeyo garanma marka maadaama waxay yidhaahdaan shaqadan camalka la qabanahayaana ma tira koobna nacfiga ninkaan heli doonaana ma tira koobna maadaama tirakoobyadaasi ay meesha ka maqan yihiin sidii ugu sahlanoo ninku wax ku shaqayn karo ayaa mar walba lagu dhisa sidii uu mar walba ku shaqayn karo wax ku heli karo ayaa lagu dhisahay marka meelaha cariiriga ka gelahaya waa laga bixina marka waxay dhahaan waa inay lacagta daraahim iyo danaaniir maantii kitaabka la qorahaya ayagaa lacagaha laakiin hadda wixii oo lacagta markaas lagu shaqaysto ayaa booska soo gelaysa wuxuu diidaya badeeca ninkan loo dhiib falaa yajuusu ma bannaan calaa tibrin buu tibrigu waa dahabka aan u samaysnayn ee intaan lacag laga dhigin uu iska yahay muxuu ahaa wa xulliyin xulliduna waxa weye waa midka u samaysan haweenku inay isku qurxiyaan ama muriyada ama qool ama wax noocaasoo kale inkastoo uu lacag yahay haddana wuxuu leeyahay ma geli karo wa maqshuushin maqshuushku waxaa isku darsan lacagtii dahabkii ama qalinkii waxaa ku darsan maaddo kalaa ku darsan taasna ku socon maa wuu yidhi wa curuudin iyo badeecadii waxyaalahaas marka waxaa loo diidahayaa waxaa la diidahayaa hadhowtadii in ay noqdaan wax dhaqaaqi waayo oo ninkii u gadbi waaya oo sidii uu rabo wuxuu rabo kusoo gadan waaya inay noqdaan baa laga cabsanayaa marka lacag baa la rabaa wuxuu rabo uu kusoo gadan karo wa macluuman waa in la yaqaanaa maalka lacagta ninka loo dhiibahaya lacag la yaqaano waa inay tahay haddaan la aqoon hadhowtadii markuu ku shaqeeyo imisaa ribaxa imisaa faa'iida la kala garan maayo lacagta loo dhiibahayo haddii lacagtaan la cantoobiyo loo dhiibayo layaa intaa kusoo shaqee oo aan wixii la tirin hadhowtaa marka la isqabsanaya see lagu ogaanaya imisaa ribaxa imisaa se imisaa raasumaala see lagu kala garanaya lama kala garan karo marka si wax loo kala garto lacagta marka hore loo dhiibahayaa lacag la yaqaano waa inay tahay wa mucayanan mucayanna waa inay tahay mucayanku waxa weeye laba lacagoodoo midba meel taalo lacagtaas ama middaas labadooda middoodaan kugula galay heshiis lama odhan karo xataa hadday isla mid yihiin waxbaa ku dhici kara lacagta lacagta waxbaa ku dhici kara waxaa la rabaa lacagtan hebel in ninka loo dhiibo waqiila yajuusu waxaa bannaan calaa ixda surratayni laba kiish lacagta ku jirto midkood laba kiish baa lacag ku jirta lacagtu isla mida weeye labadaas midkood mudaarabada in lagula galo kolley wax madaahibta kale qaarkood aqbali karaan weeye laakiin nimankaana qiila bay ka dhigeen oo waxay leeyihiin waa in wuxuu ninkaan uu qabanahaya wax mucayan oo la yaqaana ay yihiin si hadhowtadii haddii labadii lacagood wax ku dhacaan middood nin wixii wax ku dhaceen ma midii mudaarabada lagula galay mise waa midii kale si lagu kala garto waan hadhowtadii dib la yskaga qabsan marka shuruuddii waa inay lacag tahay waa inay macluum tahay waa inuu la yaqaano lacagta qadarkeeda waa inay mucayan taho lacag oo ayananoo liyaa lacagtan muxuu ahaa gaar u calaamaysan ay tahay wa musallaman ilaal caamila caamilkana waa in loo dhibaa ninkan shaqaalaha laga dhigo oo mudaarabada gelaya lacagta waa in gacanta laga saaro falaa yajuusu ma bannaano shardu kownilmaali xoolaha in la shardiyo fii yadil maaliki maaliga gacantiisa inay ku jiraan lacagta aan haynaya laakiin aduu ku shaqe ninkaasi wax yada iyo wax tasarufah midna ma leh waxaa la rabaa wuxuu u madax bannaanyi oo ku shaqayn karo ee inuu hadba ninkii u tago yidhaa lacagtii hadda iisoo dhiiba aan shaqaan ku gelahayaa taas waxba ku socon maayaano wixii bay caqidaysaa gacanta waa in loo saaro kownul maali xooluhu waa inuu yahay fii yadil maaliki falaa yajuus ma bannaano shardu kownil maaliki maaligga inuu yahay kownul maali dhe maalku inuu yahay fii yadil maaliki maaligga gacantiisa inuu ku jiro in la shardiya ma bannaano lacagta anaa haynahaya maadaama anugu aan lacagta leeyahay laakiin aduu ku shaqe walaa camalihi macahu inuu la shaqeeyo in la shardiyaana ma bannaano aniguna waa kula shaqayna hadegyadii buu la yeelanahayaayo lacagtan waxaa la rabaa ninkee gacanta ku haya oo tasarufkeeda iska leh marka anaa kula shaqaynaya waxa weye lacagtii anaa qaar haysta saas ay noqonaysa ninkaas marka lacagtii oo dhan ma wada maamuli karo ilaa ninkii baa qaar ku dhegan meeshaasna waxaa la rabaa lacagta ninkan loo dhiibaya lacagu u fasaxan yahay oo shaqayn karo oo aan wax cariirihi aysan haysan wayajuusu waxaa bannaan shardu camali qulaamilmaaliki ninkan maaliga addoon uu leeyahay inuu la shaqeeyo in la shardiyo leeyahay shardi waxaa kula shaqaynaya wiilkaas oo addoonka iyo ahaa kula shaqaynaya macahu la jirankiisa maxaa yeelay addoonku isagu yad ma laha addoonku yad ma leh xoola gacant kuma hayo shaqu loo dirahayaa shaqadaasna waa u dirsan karaa waxba shiddaa kuma qabo shiddo kuma qabo waa la shaqayn karaa waa u kaalmaynahayaa wayajuusu waxaa bannaan shardu camali qulaamilmaaliki ninka xoolaha leh addoon uu leeyahay camalfalki inuu la shaqeeyo in lagu shardiyaa waa bannaan tahay macahu la jirankiisa cala saxiix marka kaalma u noqonaya kaasi shariig kulama ah meesha mushkiladdu ka dhacaysa waxa weeye haddii laba nin waxa shirko ku yihiin oo la yidhaahdo ama maaligga ama wiilka ama qof baa shirko kugula ah shay baa la damcaya in la gado ninkii go-aan keligiis ma qaadan karo waa inuu ninkii kale la tashado marka meeshaas waxaa imaanaysa wixii inay ka caqadmaano nin xataa wixii aan aqooni hadhowteeda cariiri ku gelsho saasaa u imaan kara marka ninkan xoolaha loo dhiibaayo wixii markaa maslaxa uu ka gartuu gelinayaa waa in fasax uu qabow haye ninkan marka shaqadii lacagtii baa loo dhiibay alaabbuu gadahayaa shaquu gabaanahayaa shaqadan uu qabanahay maxaa isaga laga rabaa maxaase dad kale uu ijaari karaayoo shaqo kale cid kale gelin karaa wuxuu yidhi wawadiifatulcaamili ninka shaqaynahaya wadiifadiisa shaqada uu qabto isaga macnaha waajibkiisu attijaaratu tijaaro iyo watawaabicuha weye ganacsiga iyo wixii raacsan waxa raacsan maxaa ka mid a ka nashri hiyaabi dharkii in la fidiyo dharkii waa marka dadka loo dhiibayo waa la furfurahaya wadayuhaa duubideedii oo laysku laalaabahayo waxyaalahaas isagaa iskale waa lacagta waxgadidda iyo wixii raacsanoo aysan ka maarmi laakiin wixii farsamo kale u baahan baa meesha laga bixinaya falow qaaradahu hadduu kula faa'iido wadaago liyashtariya xindatan inuu qabadi soo galo oo fayadxana shiido wayukhbiza uu mxuu aha rooti ka dhigo oo markaas kabacdi uu sii gabo aw qazlan dun buu u dhiibay yansijuhu duntaas isagaa samayn doona warshada gelin doona wayabiicuhu markaas kabacdi uu sii gadi doona fasada alqiraad alwaax loox buu u dhiibay looxdan waxaa ka dhigaysaa armaajooyin hadda kabacdaa gadi doonta midaas ma socon kartuu leeya maxaa yeele qiraadku isagu wuxuu ku saabsan yahay beec wax la gada iyo saasoo kale ku saabsan yahay waxyaalahan waa waxyaala rabo inay dad kale ka shaqeeyaan oo ijaar galaan wax kale dad baa loo ijaaran karaa shaqadan ka ee qabta meesha marka waxay rabaan inay kala saaraan shay intaa nin u ijaaratid oo la yaqaano shaqada uu qabanayo waadix tahay oo mushaharku qaadanayo waadix tahay iyo shaqada noocan oo kala ah oo mushaharka waxa la qaadan doonaana aysan caddayn shaqada la qaban doonaana aysan caddayn ninkan intuu shaqa mari doono sanadkan nina ma yaqaan oo qiraadkan ku jira laakiin ninka alwaaxdan jarjaraya shaqadu qabanayana waa muuqataa mujaharku qaadanayaana waa muuqda marka labadaas camaloo isgelaysa labadaas camaloo marka isgelaysa fuqahada shaaficiyadu meeshaasay taagan yihin xanaabiladoo kale wixii aan mar wax mansuus iina ka haysan wax dhibaho weyn oo ka muuqdana aan la arag inay camaashu isgalgasho waxba kama qaban inay camaashu isgalgasho waxba culaysa kama qaban dhowr camal buu murakab iskaga noqon karaa bay leeyihin falow qaaradahu hadduu kula faa'iido wadaago liyashtariya xindatan inuu qabadii soo gado fayadxana shiido wayuqbisa uu kimiseeyo ow qazlan ama dun uu dhiibo yansijuhu uu samaynahayo wayabiicuhu uu gadahayo fasadalqiraadu qiraadka waa fasaadahayaa oo wuxuu leeyahay markaas ma soconayso faa'iido wadaag noqon mayso faa'iido wadaag isagoo aanay hadduu shaqeeyo see la yeela ninkii saasuu ku shaqeeyey shaqadii buu qabtay marka hadhowtuu keeni doono haddii qiraadku uu fasaado ujratumatal baa la siinaya ninkaanoo kale maxaa ijaar loo siiyaa la geli doono walaa yajuusu ma bannaanuu yidhi an yashrida calayhi inuu ku shardiyo shiraaca mataacin alaab iibinteedu mucayanin oo la cayinay miisaskaas meesha yaalla keliyaa gadi karta waxaa laga yaaba miisaska inuusan faa'iidaba ka dareemin marka ninkii in la xirxiray noqonaysa waa la soo xirxiray ninkaas marka mataac mucayana looma looma samayn karo laba qodob waa kala duwan yihiinoo inuu yidhaaha alwaax kaliyaha gadaysaa waa nooc laakiin mucayanka la sheegaya waxa weye kuwaas meesha yaalla waxaan ahayn ma geli karti ama alaabta hebel haysta maahna alaab kale ma geli karti waxa weye waxaas mucayanka ahi waxay soo cariirinayaan shaqadiisa marka mataac mucayana ow noocin yanduru ama nooc naadira nooc helitaankiisu waa cariiri uu yahay oo aan sida loo helaaba iska cariiri tahay u yiri nooc hebel ayaa ka tijaaraynaysa adiga waxaa lagaa rabaa noocyaal inaad gesho fardaha midabyada noocaas oo saas oo kale leh kuwaasaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid taas markaa dee waxaan la helayn faa'iido in laga hela cariiri bay ku jirtaa ninkiina wax naadira haddii loo diro awalu cariiri jirayoo cariirigu wuxuu ka jiray shaqada la qabanayaana ma cayinayn waxa la qaadanahayo la heli doonaano wax cayinan maahanoo la yaqaano ee wax intii soo baxda oo la sugaayo marna wax fiican faa'idi karo marna wax yar uu heli karo mar uu wax waayi karo saasay ahayd marka in loogu sii daro noocaan cariirigaa haddana waa la diida aw mucaamalati shaksin shaksi mucaamaladiisa inuu ku shardiyo hebel maahana nin kale wax kama geli karti hebel maahana nin kale waxba kama geli karti haddee hebel waxaaba laga yaaba inuusan laba heshiin karin hebel badeecada uu haystaaba wax anfici karaama maba aha uu wax ka faa'iidi karo meeshaas marka waxaa kaaga soo baxaya noocun yanduru haddii lagu yidhaho nooc iska badan oo meeshii walba laga helahayo oo beec isu socda hadduu yidhaha alwaax baa gadaysaa dhar baa gadaysaa xoolaa gadaysaa waxyaalaha noocaas oo kala waa socon karta uu yidhaahdo noocaas keligiis ka shaqe walaa yushtaradu lama shardiyo bayaanu muddati alqiraadi muddada oo faa'iido wadaagga in la caddeeyo le intaasoo sano ayay ku xidhantahay shardima falow dakara muddatan muddo hadduu sheego wa manacahu uu diido altasarufa bacdahaa gadaalkeeda inuu tasarufo fasada waafsaa hal sanaa waxaan gadaysa hal sana kabacdi shaqada waa joojinaysa hadde halkii sano wixii ribaxa laga heli lahaa waxaa laga yaaba inay markaa badeeca ku jiraan badeeca inay ku jiraan baa suuragala wuxuu wax ka heli lahaa markaa see ninkii uu xelay in kale wax lagu kala ogaanahaya cariiri baa meeshaas soo galaya muddadaas aa shaqaynaysaa kabacdi wax shaqaa ma qaban karti beec iyo shiraa midna ma geli karti waxna ma soo iibsan karti waxna ma sii iibin karti taas marka waxa weeye waa fasaadahayaayo hadhowtidii dhib baa ka imaanaya meesha ninkiibaa dhib gelahaya maxaa yeelay badeeca taalla badeecadii si inuu faa- inuu ri- inuu ribix leeyahay inuu fa- wax leeyahay in kale badeecadan la gaday ku xidhnaan lahayd badeecadiina in la gado waa la diiday marka ma socon karto waa in loo fasaxay inuu alaabtaa gadi karo wain manacahu hadduu u diido ashiraaha shirihii bacdaha gadaalkeed falaa shiraha waxaa weeye maalin hebel haddii la gaaro alaab dibadda kama soo gashan jirto wixii adigu aa haysaa bixin kartaa laakiin wax dibadda kama keeni kartid oo dukaankan wax kale ma soo gelin kartid hadduu sidaas yidhaahdo dhib ma waa wax socon karo weeye maxaa yeelay waxaas wuxuu uu gaday intaas iyo alaabtii markaas u taalla eh, wuxuu uu gadu wax ka heli kara wayushtaradu waxaa la shardiyaa ikhtisaasuhumaa inay ku khaas yihiin biribxi ribxi inay ku khaas yihiin ribxay ku khaas yihiin lama oran karo nin aan lacagtana wax ku lahayn ee shaqadana wax ku lahayn hebel baa lacagtaas wax ku- ee, ribaxa wax ku leh lama oran karo waa inay labadooda ribxu uu ku kooban yahay wey ikhtisaasuhumaa biribxi ribxi waa inay ku khaas yihiin waxay yidhaahdaan hadduu yidhaahdo addoonkaygaana ee, qayb leh boqolkii labaatan buu leeyahy anugu boqolkii afartan baan leeyahay aduguna intii soo hartaa leedahay la diidi maayo maxaa yeelay kaas lacagtuu yeelanaya kanay ugu darmaysa addoonku wax mil- milkin maaya ninkaanay ugu darmaysaa marka waxay la xisaabsantaha asagoo yidhi markii hore saba anugu lixdan baan leeyahay saasoo kale ay xisaabsantaha laakiin waxaa la diidayaa nin kale oo ajnabi oo bannaanka u baxsan oo labadooda ka baxsan in la yahay hebelna intaasuu leeyahay anna intaanaan leeyahay adna intaasaa leedahay washtiraakuhu maa fiihi inay wadaagaan baa la rabaa ribixuna waa inuu wadaagi falow qaala hadduu yidha qaaradtuka waxaan kugula eh, ku- ku- kugula heshiiyey calaa anna kula ribxi ribx oo dhan laka adigu inaa iska leedahay wixii ribx oo dhan adigu iska qaado fa qiraadun faasidun qiraad faasida wey ma ansaxayo maxaa yeelay de qiraadku macnihiisu wuxuu ahaa eh, ninka lacagta leyna waa inuu wax helaa ninka oo shaqaynahayaana waa inuu wax helaa laakiin wixii oo dhan ninkii shaqaynahayaa wada leh lacagtan ku amaahiye maa la yidhaahdo marka faasid wey ma ansaxayo taas waqiila qiraadun saxiixun marka qiraadun saxiixun taas wuxuu leeyahay eh, hadduu kelimadda qiraadka ku dhawaaqay macnaheedii baa la fiirinayaayo ribx oo dhan adaa iskale wax laga soo qaadi maayo waa loo kala baraya iyo maya lafdigaanuu ku dhawaaqaan raacaynaayo hadhowteedii macnaha waa la isqabsan karaa rab- eh, lafdigaanuu ku dhawaaqa xoolihii oo dhan ribx oo dhan adaa leh meeshaas qiraad ma jiro qiraad ma jiro marka hadduu shaqeeyo oo hadalkii asagoo sidaas la yidhi shaqeeyo hadhowtadii ijaar baa la siina mar hadduu qiraadku fasaado caqadku fasaado ninkan ijaar imisuu ijaar u qaadan lahaa intaasuu ku qaadan ribx waxa rabaa hal- waxaa laga yaabaa inuu ijaarku bato inuu ribxu bato wain qaala hadduu yidhaha kulluhu lii ribx oo dhan anaa iska leh faqiraadun faasidu soo shaqe laakiin ribx oo dhan anaa iska leh faqiraadun faasiduun qiraad faasid weeye haddii mar la yidhi macnaheedu waxa weeye ninkii ha shaqeeyo markii uu shaqadii uu dhammeeyo hadhowteedii faa'ida soo baxday faa'ida la siin maayo ijaar baa la siina ninkaani damac buu qabaa waqiila ibdaacun wey ibdaaca waxay yidhaahdeen nin baa badeeca loo dhiibaya waxa la yidhi, nin badeecadaas ii safri waxna ha iga qaado yaa ii safri ii soo gal wakiil un waxa weeye aan ijaar la siinin weeye ibdaac waa bibdac waxay aqaan jireen meel baa nin u safrahaya badeeca loo dhiibahaya badeecadaas mid uu soo gado waxba hayga qaadi marka ibdaac weeye haddii la yidhaahdo ninkii la yidhi ribixii oo dhan anaa iska leh ibdaac weeye waa- waa- waa- hadduu u shaqeeyo asagoo sidaas ku qanco inuu shaqadaas qabto waxba la siino isagaa wax iskaga garanaya hadduu rabo marka shardi shardigii oo r- muxuu ahaa ribixii waxaa la yidhi waa inuu eh, shirko yahay waa inuu labadooda ku qaas yahay wa kownuhu macluuman biljusiya jusnimo waa in lagu ogyahay jusiya jusiyadan waxa wey be- waxaas hadda dadku ay yidhahaan bersenti waa in lagu yaqaan ma socon karto in la yidhaahdo shaqe adiga shan kun baa leedahay maxaa yeele shanta kun inay soo bixi weydaaba suuragal oo midkii be- ala- lacagta lahaa waxba waayo meel cidlaa ku soo dhaco marka lacag go-an lama sheegi kara laakiin waxaa la odhan karaa boqolkii intaasaa ku leedahay intaasaa la odhan karaa jusiya ribaxa saas waa in lagu yaqaana wixii la ribxo oo faa'iida ah oo soo baxa boqolkii aduu intaasaa leedahay ha loo badiyo ha loo yaray taas waa khiyaarku falow qaala hadduu yidhaha calaa anna laka fiihi shirka shirkaa igula jirta ribaxa waa shirkan ku nah ow nasiiban qayb baa ku leedahay fasada fasaad fasaadkaas waxaa loo diidayaa wixii lama yaqaano juska intuu yahay lama yaqaano marka hadhowta isqabsanayaano muran imaana marka si aan muran u imaan waxaan leeyahay saas ku ansixi maaye cayina ow qaala wuxuu yidhi baynanaa labadaydu noo dhexeeyo falasaxu asixatu inuu ansaxayo wayakuun nisfayni kalabar buu noqonaya waa noo dhexeeyaada saasaa loo fahmi karaa kalabar buu noo yidhi mar haddaan la odhan intaas aduu leedahay anuu intaasaan leeyahay la kala qaybin waa noo dhexeeya kalabar baa loo fahmaya marka kalabar baa looga dhigaya waana ansaxa walow qaal hadduu yidhaa liya nisfu anuu nis baan leeyahay fasada waa fasaadahay fil asax wuxuu yidhi waa kugula heshiiyey lacagtaas ku shaqee anuu nis baan leeyahay nis baan leeyahay adugu wuxuu kan leeyahay lama cadday bardu ninkaani nis waa lahaa marka lama caddayn waxa ninkaani uu leeyahay weli lama cadday xoolaha ninka asagaa iskale inta kalena anaa iskale waa waa ka soo dhalan karta wayn qaal hadduu yidhaha laka nisfo aduu nis baa leedahay saxa waa ansaxaya taas warkiisu waa cadyahay haddii la yidhi ribxii soo baxa aduu nus baa leedahay nuska kale awal baa saa iska laha markaas muran ma jiro ishkaalna ma jiro laakiin anuu ribaxa nis baan leeyahay waxaa imaan karta inuu yidhaahdo asaga nis uma sharti asaga waxuma anashee oo markaa muran yimaado meeshii mucaamalaadka marka la gelahayana muranka waa laga dhowraa meeshii muran ka soo dhalan doono waa laga ilaalinaya mucaamalaadka walow sharada hadduu shardiyo liaxadihimaa casharatan toban adiga lacagtaas markay soo baxdo toban baa ku leeda badeecadaas toban kun toban shilin toban waxay ay ku heshiiyaan toban baa ku leeda ow ribxa sinfin sinfi ribixiisa alaabta la gadaayo waxna waa alwaax waxna waa kitaabo kitaabada ribixooda adaa iskale wixii kitaabaha fasada waa fasaadahayo ma ansaxayo maxaa yeelay waxaa la rabay ribxan wadajirkiisa in loo yaqaano barsanti loo yaqaano meeshayna marta qayb hebel ribixeeda adaa iskale ma soconayso intaasaa ku leedahay waxaa laga yaaba qayb hebel maaha inta kale ribix weyn laga waayo oo meeshii ninkii lacagta lahaa meel cillaa kusoo dhaco marka waxa noocaas waa loo diidahaya waxaa la rabaa ribix isku duuduuban oo ninkaan barsantii uu ku leeyahay la yaqaano ha u yaraado ha u badnaa wixii uu helo markaa nasiibkiisuu leeyay haye hadda wuxuu galay siiqadiibuu galay sida kelimadda loogu dhawaaqahayo kelimaddaa dhawaaqeeduna hadhowtadii waxbaa ka soo dhalan karo oo siduu ugu dhawaaqo wa faslun yushtaradu lisixati alqiraadi qiraadka ansixidiisa waxaa loo shardiya iijaabun wa qabuul iijaab iyo qabuul iijaab iyo qabuul maxay yihiin waa in ninkaana hadlo kan kalena ka aqbalo wa qiila yakfi lqabuulu bilficli ficilunu ku aqbalo ayaa kaafiraysa masaladaas haddee fuqahada shaaficiyada sidoodaba wuxuu la kala gadanhayo oo dhan waxay yidhaahdeen waa in iijaab iyo qabuul ninkaanna waa wixii waa kaa gaday kagana waa gatay inuu yidhaahdo muxuu aha caqdigan waa kula galay lacagtaas faa'iida wadaag baan kuugu dhiba waa kaa aqbalay inuu yidhaahdo laakiin haddana fuqahadii dambe waxay yidhaahdeen wax mucaadaad layaa socon kara mucaadaadkii muxuu yahay ninkaani shayga intaasaan kugu siiyo kiina waa iska qaada marka waa ka wuxuu yidhi waqiila yakful qabuulu qabuul baa kaafiraya bilficli ficiluu ku aqbalo lacagtaana kuu dhiibay boqolkiiba waxaa leedahay wixii ka soo baxa konton baa leedahay lacagtiina hoo gacantuu ku dhigo waa iska qaatay afka kama hadlin markaas waa ansaxaysaa qowlkaas qowlkaasna haddii waxa hadda socon kara weeye siiqada oo cuquudda nas ku soo arooro oo taanataaneeye ma jiro maxaa loo yaqaanaa wey meeshaasna waxaa laga fakarahayaa ninkan beeca iyo mucaamaladu raadinimay ku dhisan yihiin raadinimaduna qalbigay ku jirtaa waxaa la rabaa wax afka ka soo baxa oo la yaqaano raadinimadii caddeeya saas wey wax meesha laga raba raadinimadii wax caddeeya laakiin wixii qalbiga lagu haystaa dhowtaa la isku inkiraa wa sharduhumaa ka wakiilin wa muwakilin hadda waxaa weeye kuwaasi labadii wax isku dhiibanaysay waa inuu ninkaana inuu wax wakiishaa u suurtoobi karaa kanna in la wakiishaa u suurogeli karaa wixii ay isku wakiilan karaan horaa loo soo sheego niman wuxuuda ku filanoo ayagu wixii samayn kara waa inay yihiin ninku asagu uu samayn karo nin uu wakiilan karo uu samaysan karo falow qaaradalcaamilu masaladaasi waa masalo oo culayskeeda la taagan oo in badanna suuqa dhex maraysa walow qaaradalcaamilu caamilkiibaa la sii faa'iido wadaagay aakhara mid ah lacag baa isaga loo dhiibay waxaa lay boqolkii intaasaa ku leedahay asagana nin kale uu sii dhiibay boqolkii adiga isaga toban loo shagdiyay wuxuu aduu shan baa leedahay liyushaarikahu inuu la wadaago fil camali shaqadii iyo warribix ribixii lam yejus ma bannaano filasax ninka wax lagu aamino wax loo dhiibay asaga wey nin kale meesha inuu ku soo daro muu isuga gelta laga hadli maayo nimankaani sidooda shirko u yihiin nin walba sha- muxuu ahaa shaqadaanu sahmi ku leeyahay laakiin lacagta hebel aan ka soo qaaday hebel lacagtaan ka soo qaaday nin kale uma sii dhiibi karo nin kale uma sii dhiibi karo lacagta hebel anuu ka qaaday oo faa'iido wadaagga aanuu ka qaaday isagoo aan ogeyn nin kale uma dhiibi karo haddii uu ogaado ninka kale asagana isagana markiisaa laga hadli doonaa haddii aa la yidhaah marka hadda waxa weye nin la shaqeeya ma keensan karo oo faa'iido wadaagga ku jira wa bikayri idnihi faasidun idan la-aantiis waxa weye ee wuxuu yidhi walow qaarada alcaamila caam- caamilu caamilkiiba aakhara mid kale la heshiiyey biidnilmaaliki maaligi idankiis maaligiina waa ogolyo wuxuu leeyahay hebla waa kula shaqeeyo oo faa'iidada ha kula qaato yuushaarikahu inuu la wadaago filcamali waalribxi lam yujuz ma bannaan labadaas gacamo gacantaas kale ma qaybsamaysa oo labada nin ay iskula dhegan yihiin oo labadooda aan mid go-aan gaareen baa meeshaan la diida masalada oo nin loo sii dhiibaya gadaalay ka imaan doontaa anaa labadooda is- iska kay galeen masalada oo nin kale loo sii dhiibaya gadaal bay ka imaan kartaa waxa weye ninkaani hebel ninka la yidhaahday adigu labadiinna muqaaradada ku wada jirtaan labadaas ninoo ku wada jirtaan marka waxaa imaan karta inay ku heshiin waayaanoo waxyaalaha qaarkood marka la gadahayo ee laysku agmaro marka ninbaa xoolahaas lagu wareejina marka idankii maaliga ansixi maysaa wa bikayri idni faasid hadduusan idninna faasid wey. marka dee labadooduba haddee ansixi maysa una saasay iskugu imaanaya hadduu yidhaahdo eh, hebel ninka la yidhaha u dhiib hebel eh, kula heshiid adugu dhexda ka bax markaas wuxuu noqonayaa nin nin wakiishay yaa ninkan wakiiluu u noqonayaa wuxuu leeyahay lacagtaan adiga aan kuula heshiiye muqaaradadaadi jooji hebel ninka la yidhaahdo la gal faa'iido wadaagi anaa iga wakiil tahay wakiilnimadaas kula gal aduguna dhexda ka bax markaas wakiilkan yuu soo joogsanaya wakiiluu ninkaasi noqonaya markaas nin wa- uu wakiisha shaqadaas inuu qabto shaqadaas markuu u qabto ninka ku wareejiyana shaqadiisa waa dhammaanaysa haya fa in tasarafa aani kii labaad baa tasarufay ninkaani ninbuu soo watay wuxuu yidhi ninkaa hebelow shaqadaan ila gal ila wad ee, ribxii aan ninkaa ka qaadanahay wixii- wuxuu aa nus ku leedahay saasaa lagu ugu- uu ku gel shaqadii fain tasarafa aani marka faasid weeyaan kii labaad hadduu tasarufo tasarufu qaasimi nin wax booliyo kalu noqon nin xoolo boolo ku qaatay oo xoolihii gadgaday saasoo kalu noqon ninka marka xoolaha boolida ku qaatay shayga cayntiisa hadduu wax ku galo beecaasi ma ansaxo laakiin haddii nin u yimaado la macaamilo shaygaan intaasaan kaaga gaday lacagtaan aan la oran beec waa ansaxa isagaana lagu yeelanaya dimadiisa hadhowtee lacagtaan boolidaan ku bixiyey ee, boolidu ku baxsami mayso ninkii xaqi weli waa ku leeyahay laakiin beec waa ansaxa waxna waa ka faa'idi karaa fain ishtaraa fi dimati dimada hadduu ku gado dimadu ku gadaa waxa weye lacagtii lafteedii ma soo bixinoo lacagtii lacagtaanan kaaga gaday ma oran ee wuxuu yidhi shaygan boqol kunaan kaasi boqolkaas kuna suu meeshuu rabaa ha ka keena isagaa laga suga laakiin ma oran lacagtaan ma uusan oran dimadu waa saas waqulnaa waxaan idhi biljadiidi qowlka jadiidka qowlka jadiidka qowl soo maray maaha laakiin waxa weeye haddii nin xoolo booliyo oo ninkii booliqaadka ahaa badeecooyin gado oo badeecadaas markuu gadahayo uusan lacagtan soo bixina dimadiisa ku gado yaa ribaxa leh ribaxaasaa iskale maxaa yeele wixii dimadiisa ku gad dimadu dibuu ku gaday ninkaas markuu wax gadahayo alaabta uu gadahayo lacagtaan ma yidhaahdee wuxuu leeyahay sheegaanan kaa gado shayga asagu waa gadi karaa wixii uu soo booliyey gaarkiisaa loogu leeyahay laakiin ninkan wax waa ka gadan karaa hataa hadduu lacagtii boolidaa ku bixiyo wixii ribaxa asagu uu ka hela isagaa le lacagtan boolidaa ma baxsamayso ninkii lahaa waa iskale farixu lilcaamiliin walow waqulnaa bil- fain ishtaraa fi dimati hadduu ku gado waqulnaa biljadiidi aan idhaahno qowlka jadiidka oo ah haddii nin wax booliyo oo dimo wax ku gado ribaxa asagaa iskale haddaan saas nidhahno farixu lilcaamiliin awali caamilka hore iskale filasax ninkaan dambe asagu u shaqayna wa calayhi korkiisana waxaa liaani midka labaad ujratu ujradiisi ninkaan uu adeejiyo uu yidhi shaqadaana ay gula jirtaa ijaaruu siina hadduu dimo wax ku gadana ribixii asagaa iskale ninkan lacagtiisii uu bixinayaana lacag booliyoo la bixinayo kale le ma baxsamayso ninkaas lacagtiisa asagaa iskale waqiila huwa liaani kan labaad baa leh ninkan marka waxaa lagu haystaa dambe ninkii maaligga aha idankiisii ku tasarufi maayo ninkaanu tasarufkii ka socdaa ninkaana tasarufkaana wax u bannaan ma wain ishtaraa hadduu ku gado bicayni maalilqiraad maalulqiraadki hadduu ku gado xoolihii loo dhiibay laftoodii wuu qaaday wuxuu yidhi alaabtaan lacagtaan iga sifa baadilun baadil weyn maba ansaxayso taas beecaasi maba ansaxay wayajuusu an yuqaarida alwaaxidu hal ninihi inuu la faa'iida wadaagaa bannaan itnayni labo mutafaadilan ayagiioo kala tagsan wa mutasaawiyan ayagiioo siman marka ugu horaysaba laba nin oo wada jirto wuxuu labadiinaan lacagtaas igu ku shaqeeya waxaa ka heshaanna adugu adaa horeeye adugu waxaa leedahay boqolkii soddon aduguna waxaa leedahay boqolkii toban ninkan waa kaa aqoon waa kaaga shaqada waa kaaga aqoon hooye labadoodu marka hal nin ay xisaabsan yihiin maanta hal nin ay xisaabsan yihiin oo shaqo loo dhiibo kale xisaabsan yihiin nin baa nin sii wakiishay oo shaqo kale sii galay maahane markii ugu horraysaba wuxuu yidhi labadiinnaan oo wada jirtaan lacagtaa idiin dhiibay lacagtaasaa idiin dhiibay ku shaqeeya wixii aa ka soo baxdaan intaasaa leedihi hadduu rabo labadooda ha uu simo oo ha yidhaahdo labadiinna kala barba idiin tahay qaybtiinnu ama ha yidhaahdo labadiinnu waa kala aqoon runtiina hebelna muxuu ahaa intaasuu leey hebelna intaasuu leey waa odhan kara wax lagu heshiin karo wey heshiis socon kara ya yaddii haddee labada shirkadaahba yad bay wada leeyihiin moogta labada shirkadaahba yad bay wada leeyihiin labadooda yad bay wada leeyihiin meesha la diidaya waxaa weye ninkaanuu ninka gacanta u geliyey nin kaloo asna gacanta usii gelina meesha waa mushkiladda meeshay ka imaanaysaa labadoodaanoo dhan isku hal inay xisaabsan yihiin hal inay u xisaabsan yihiin asaga wayajuusu an yuqaarida alwaaxidu hal ninihi inuu la faa'iida wadaaga bannaan inayni labo oo laba nin lacag u dhiibo mutafaadilan ayagoo kala tagsan oo ribxoodu kala badan yahay oo mutasaawiyan ayagiioo siman ribxa waana loo ekayn karaa waa la odhan karaa wixii faa'iidada la helo labadiinu waa qayb isla eg baa leeyihin waana loo kala badin karaa heshiis wey walitnaani labadii waaxidan hal mida inay la galaan hal mida ay la galeen maxay tahay ninkaa nin baa lacag u dhiibay faa'iido wadaag wey mid kalea yimid lacag kale u dhiibay faa'iido wadaag wey mid walba waa gaarkiisu uga shaqaysaa faa'iida wadaagaasina waa ansaxaya laba nin ama ka badan iyo hal nina lacag u dhiibtay halkaa nin nin walba faa'iido mucayan uu sheeg intaasaa ku leedahay faa'iido waribxu ribxi bacda nasiibi alcaamili caamilka nasiibkiisa bacdigeed baynahumaa dhexdoodu u ahaado bixasabilmaali maalka qadarkiisa ninkan laba nin baa lacag u dhiibtay nin walba wuxuu u shardiyey boqolkii kontonaa ku leedahay markuu asagu ribaxa wada jiro kontonkiisa ka qaato kontonkii soo haray labadoodu say xoolaha u kala badnaayeen u kala qaadana say u kala badnaayeen bay u kala qaadanahay labadoodiiba xoolay u dhiibeen ninkii nin waliba wuxuu yidhi faa'iidada nus baa leedahay ninkaas suu u shaqaynaya u shaqaynaya markii sanadku dhammaado faa'iidadii nuskeed buu qaadana wixii soo haray labadoodu say u kala xoolo badan yihinaa loogu kala qaybina xoolahoodu say u kala badan yihin saasaa loogu kala qaybina war ribxu bacda nasiibilcaamili caamilku markuu qaybtiisa qaato baynahumaa dhexdoodu ahaaday bixasabilmaali sida xoolahooda qadarkooda siday u kala xoolo badan yihin haddii midna kun lahaa midna laba kun lahaa hadhowtay ribxaan soo haray saddex meelood baa loo qaybsana intaas marka waxaa weeye sidii loo mucaamili lahaa haye qiraad faasidaa la galo shuruuddiisii waa qaar la jebiyey wuxuu yidhi waidaa fasada alqiraadu hadduu qiraadku fasaado nafada waa fulaya tasarufulcaamil caamilka shaqadiisii wa ribxu ribxina limaalik ugu sugnaa ninkan waxaa la yidhi ribxoo dhan anaa iskale waxaa la yidhi qiraadkii faasidi faasid hadduu yahay ninkii hadduu shaqeeyo shaqadiisu maxay noqon shaqada idanuu qaba inuu shaqeeyo oo alaabtan gado idan buu qabaa ninka inuu shaqeeyo idan buu qabaa beecu waa ansaxa hadhowtadii marka markii wax soo baxaan oo faa'iide la gaaro ama faa'iidaba haddii la waayo ninkan ujraa laga rabo ujratu masal ninkan waxaa leeyahy ijaar ninkanoo kale muxuu ku shaqeeyaa intaas ijaarka halas wuxuu yidhi waidaa fasada alqiraadu hadduu fasaado nafada waa fulaya tasarufulcaamila ninka shaqaynahaya tasarufkiisa shaqada uu qabta waa socon karta beeciisu waa ansaxahaya wa ribxu ribxii soo baxana lilmaaliki ninkii xoolaha lahaabaa iskale wa calayhi maaliga korkiisa waxaa lilcaamili ninkan shaqaynahayay ujratu mili camali shaqada uu ka qabto oo kale wixii lagu qaatuu leeya ilaa idaa qaala hadduu yidhaha maana qaaratuka waa kula faa'iido wadaaga wa jamiicu ribxi liya ribx oo dhan anaa iskale falaa shaya lahu fil asax ninkaas nin wax damca haye maaha haddii markii hore isagoo lagula heshiiyey faa'iidadoo dhan anaa iskale adu waa ii shaqaynaysaa masruufkaas ka qaado wax noocaas oo kale ee faa- faa'iidada waxba kuma lihin oo saa uu ku shaqaynaya ninkaas nin wax damcahaya ma waxba ma damcayn marka ee, waxba la siin maayo kaas laakiin nin meeshii hunguri ka qaba oo rabaa faa'iidadii nuskeed sugahayey oo qiraadkiina faasid noqday waxaa leeyahay ribixiina maaligii baa iskale ninkaana faa'iidu wuxuu leeyahay ujruu leeyahay hadda waxaa la soo galay ninka xoolaha loo dhiibay siduu u shaqayn lahaa xooluhu waa dhib badan yihiin see ninkaan u shaqayna wayatasarufu alcaamilu caamilku waa tasarufahayaa muctaadan isagoo dadaala dadaalkii maxaa ka mid a laa biqabnin qabni ku gadi maayo qabnigu waxa weeye waa ee, baksi oo aad u foolxun waxyaalaha suuqa iskalaabsanoo ee, kun shilin laba kun baa udhaxaysa oo waxyaalaha noocaas oo kale suuqa aan lagaba bixin karin in baaca dukaankaas iyo dukaanka xoogaa yar u dhexeeyaan waxaas waa dhib male laakiin wax weyn oo faashaxoona nadiif dadka ganacsiga yaqaana markay arkaan ay yidhahaan macquul maahan waxaan kuma gadi walaa nasiicatin nasiicana kuma gadi kara nasiicadu waxaa weye deyn oo muddo leh ilaa biidni idan la-aan ilaa biidni idan maaha hadduu idnoo yidhaahdo dad wax waa deymin kartaa haddii lacagtaana badeecadaani mujamad bay noqotay qiimaheedii wax ka hooseeyo aad u dhiman ha lagu gado waa la- waa- waa idni karaa ninkaas idankiisa waa ku socon kara laakiin asagu waxaa la rabaa dadaal inuu ku jiro ee, qiimihii ugu fiican wax ku gado oo ee, muxuu aha lacagtii meel farasaarkaa ku gado oo walahu lbeecu bicardin badeeca inuu ku gadu leeyahy badeecadii badeeco kale inuu kusii bedelo waa leeyahy maxaa yeele badeecadaas kaluu faa'iide ka dareema waa gadi kara meeshii asaga uu ribix ka helahayo ee, ribixaas waa gada marka xoolahan waa in laga taxadaraa xoolaha mar hadday xoolo dad noqdaan waa kuwa ninkan loo wakiishay waa kuwan faa'iido wadaagga waa kuwa eh, muxuu ahaa dad eh, maqaasiriina agoomihii iyo waxaasoo kale xoolahooda ka shaqeeya suldaankii baa xoolaha dadka ka shaqeeya waxaas waxay u baahan yihiin meesha uu maslaxa ku jirto maslaxadaa laga fiirin walaa taqrabu maala yatiim ilaa bilatii hiya axsan ninkaas loo shaqaynaya wixii ugu fiican baa laga fiirina cid kale loo danayno walahu lbeecu inuu gaduu leeyahay bicardin badeeca inuu ku gado walahu raddu bicaybin ceeb inuu ku radiyuu leeyahay taqhtadiihi maslaxatu maslaxa ay keenayso shaygii uu soo gatay ceeb baa ka soo baxay hadduu iska celiyana inuu iska celiyo iyo inuu haystana waxa u faa'iida roon inuu iska celiyo waa celina maslaxa ku jira fain iqtadat hadday maslaxadu keento alimsaaka inuu haysto falaa ma celinayo filasax shaygii ceeb baa ka soo baxday laakiin ceebtiisaan isagoo qaba asaga faa'iiduu ku qabo waxaa u fiican inuusan iska celin ayaa u fiican oo u faa'iido roon ma celina maslaxa inuu ka hadlaa la rabaa ninkaas walilmaaliki maaligii arraddu inuu celiyuu leeyahy badeecadii sh- haddii ceebi ka soo baxdo ninkii maaligga ahaa ceeb hadday leedahay ceebtaas ku qaadan mayno inuu yidhaahdo waa leeyahy ma- markaas waa mar uu hawsha soo geli karo maxaa yeele raddigan wax sharcigu eh, sameeye wey fa in ikhtalafaa marka labadoodu waa iskhilaafeen ninkii caamilkaa wuxuu yidhi faa'iidaan ku qabaayo radinma kii maaliggaana wuxuu leey war shaygaan naga celi cumila bilmaslaxati maslaxadaa lagu camal falaa labadooda mid xaq gaar u goosan karaa ma jirta maslaxadaa la fiirina haddii maslaxadu raddiga ku jirto kii raddiga sheegayaa la aqbala hadday maslaxadu in lasoo laiska daysto oo la haysto ay ku jirto waa la haysana in la celsho hadday maslaxadu ku jirto waa la celina ilaa laba nin baa shayga iskula gabdhagoon oo ninkaana ribixuu ka sugaaya ninkaana shayga cayntiisuu leeyahay marka maslaxada meeshii ay jirtaa la raaca walaa yucaamilu lama mucaamiltamo almaalika maaligii lama caamiltamo maaligii ninkii ahaa badeeca ka gadin maxaa yeelay badeeca xoolaha asagaa iska leh marka waxay noqonaysaa asagaa iska gada taas dadka xoogaa waana haysataa ma malayna walaa yashtarii lilqiraadi qiraadka uma soo gado biaksar min ra'silmaali ra'sumaalka wax ka badan ra'sumaalka wax ka badan idan in loo siiyo la yidhaahdo deyn waa qaadan kartaa maahane ee badeeca deyn intuu ku soo qaato ma odhan karo raasumaalkii wax ka badan ma saari kara maxaa yeelay haddii ay khasaarto culays uu ninkaas uusan ku talagelin baa u imaan kara culays uu ku- laakiin hadduu u fasaxo yidhahdo war waxaa aragtid deynso saa wax ku- ku keeni karti ku keen markaas haddii waxa weeye idanku ku shaqayna walaa yashtarii dililqiraadu uma soo gado biaksar min ra'silmaal raasumaalkii wax ka badan walaa man yactiqu cala almaaliki maaligga ninku xoroobahayana soo gadi maayo biqayri idnihi idan la-aantiis wuxuu dhan qayri- biqayri idnidaasaa ku dhigan yactiqu cala almaaliki hadda annagu hadda mama fahmi karno waagi hore waxaa jiri jiray ninkii addoon buu soo gadanaya hadduu aabbihiis noqdo ama hadduu noqdo hooyadiis ama hadduu carruurtiisa noqdo waa iska xorooba marka haddii wixii iska xoroobaya xoolo ninkan ka go-ahayay noqonayaan maslaxa uguma jirto marka kaama gadi karo isagoo hadduu raba soo gato xoolihiisa kale ha ku soo gato hadduu rabo laakiin ninkaan tijaaradiisa ma geli karo ilaa gacantiisa hadday soo gasho ninkii waa xorooba wakadaa zawjuhu xaaskiisii fil asaxi naagti addoonuhu qabay hadduu soo gado ay milkigiisa soo gasho nikaaxii waa fisakh maaya soomaa hadda wixii addoonnimay u rogmanaya addoonnimadiina ninkaanaa ku dhegganoo raba inuu sii gato marka ninkiibuu dhibaato u soo jiida ninkii naagtan qabay mar allaale markii la soo gado xoolihiibuu isagu wax ku leeyahay addoonay noqonaysaa ma ahane nikaaxi waa furmo nikaaxi haddii uu furmo haddana kiibaa gadana marka dhib baa ninkaas soo gaarahaya nikaaxiisaasuu fasakhay markuu naag uu qabo ama naagtii ninkii qabay ama ninkii ninkaanuu faa'iido wadaagga kula jira naagtiisiina ma soo gadahayo naag hadduu faa'iido wadaag kula jira ninkeedii ma soo gada darar baa meeshaas ugu jira ninkaas maaligiiaa darar ku qabo dararkana sharcigu wuxuu yidhaahdaa addararu yuzaalu meeshii dhib ku jiro waa la zuuliyaa addararu laa yuzaalu bidarari dhib adigu haddaa qabtay dhib kale lagu zuulin nin kale la dhiba walow facala hadduu sameeyo lam yaqa lilmaaliki maaliga u dhicma ninkii waa ku dhiiraday wixii loo diido ku soo gala ninkan horta maaliga beecaasi waan six maayo saa idankiisaba kumaba socdo wayaqacu lilcaamili caamilkuu dhacaya in ishtaraa fi dimati dimada hadduu ku gado maalan wuxuu yidhi lacagtaas aa haysatay wax ku gad wax zaa'id aha gadi hadduu intuu tago alaab kaloo deyno soo qaato ninkaan maaligaa deynkaasi korkiisa ma saarneen ninkaana iskale wuxuu ka faa'idanaa saa iska qaadan doona ilaa kii kale waa inkirayoo wuxuu yidhi aniga ha ii soo gadin lacagtaas aa haysatay wax ka zaa'id aha gadi marka hadduu waxyaalo kale soo daysado waxaasa saa iska qaadana inuu wax soo daynsado waa iska heli karaa laakiin haddii dimada hadduu ku gaday waxa loo diidoo kale waxaa ka mid ahaa qof ku xoroobaya ma gadi karo qofkaa ku xoroobaya hadduu ku dhiirado soo galo asagaa yeelanaya maankaasi yeelanma walaa yusaafiru bilmaali maalkii la safri maayo bilaa idnin idan la-aan safarka waa meelo mahlakooyni waxbaa soo geli kara wuxuu u baahan yahay in loo idmo oo la yidhaahdo lacagtaan qabo meeshaa rabti wax ka soo hel waa safar waa kuu fasaxan yaha meel allaali meeshaad wax ka keeni kartid ka idan la-aan laakiin la safri maayo saxaabadii waxaa ku jira qaarkoodii yidhi xoolahayga safarna yaan la gelin beer noolna yaan la gelin yaa wax naflena yaan la gelin meel waadiyaho biyo mareenana xoolahaygaa dhiga dadaalkii shuruudiisuu dhiganaya moogta walaa yunfiqu minhu ma nafaqaynahay calaa nafsihi naftiisa xadaran markuu joogo masaladaas masala oo hawl ka taagan tahay wey ninkaan muxuu ka shaqaynayaa fuqahadan shaaficiyadu waxay leeyihiin masruuf kuma le meesha ribaxaasuu suganayaa maahane asagaa ismasruufa xanafiyadoo kale waxay leeyihiin marba haddii ninkaani safarba uu gelaayo wixiisu meeshay ku waajibayaan cid bala warsan ma maxaa wuxuu u safrayaa tijaaradan fudud meesha marka ay wax ka kala fiirinayaan qoladan shaaficiyadu waxay fiirinayaan ninkaani laba wuxuu qaadan doonaa laba qaybood maxaa yeele masruufna waa qaadanayaa dhinacaana ribax buu ka qaadana kuwan kalena waxay fiirinayaan waxaa suuragala sanadkii inta la shaqeeyo in waxba la waayo isagoo sanadkii o dhan buu shaqeeyey ninkii maaliga xoolihiisii o dhan oo nabad qabuu iska qaata isaga sanadki o dhan uu shaqaynayey isagaa ismasruufahay marka isma qaban kartay leeyi qoloba meel bay ka fiirinayan shaaficiyadu marka ayagu waxay ku adkaysanayaan ninkan masruufkiisa asagu ha iska bixiyo hadhowtadii ribaxa wuxuu u qaatuu iskaga gudi doono walaa yunfiqu minhu ma nafaqay calaa nafsihi xadaran markuu joogo wakadaa safaran safarkiina sidoo kale way filasa marka hadduu safro safarka marka laba waxyaalood baa kala jiro wax ninkaana nafaqo u cunhayo iyo wax tijaarada u baahan tahay waa kala laba yaa tijaarada u baahan tahay tigid baa la gelahayaayo waxaa loo baahanaya muxuu ahaa baawur in la raaco waxyaalaha tijaaradu aysan ka maarmin kaas maaha waxa laga hadlaya isaga nafaqadiisii wey waxa hadda la isku haysta marka waxaa laga yaabaa soomaalidu inkastoo yaran shaaficiyan nahay hadda shaaficiya ma noqon karaan markay mawduucan galaan shaaficiya ma noqon karaan maxaa yeele wixii aan soconayn wa calayhi ficlu maa yuctaadu ninkan wixii laga rabuu galay ninkan caamilka waxaa laga rabo ficlu maa yuctaadu waxa loo caada leeyahay inuu qabto ka dayitoobi maradii duugideedii weeye wa wasniil khafiifi shay yar inuu sahlan miisaamo ka dahabin dahabkii wa miskin miskigii waxyaalo yaryaroo la miisaamahay lal amticati thaqiilati badacooyinka culculus may alaabta culculus iyo wanaxa wixii lamid haddii alaab weyn ay tahay alaabta weyn makiinad baa qaadaysa ama dad baa qaadahayo meeshii lagu miisaamaya dhigahay isagu kaas ma keeni marka adiga masaladaas waxay kusoo ururaysaa caadada beledka la raaca wixii ninkan inuu qabto laga rabo iyo wixii inuu dad usoo ijaaro laga rabo caadada beledka la raaca wamaa laa yalzamuhu wixii aan ku laazimayno caadada beledku ay tahay inuusan asagu qabana cid loo soo ijaaro lahu listijaaru calayhi inuu usoo ijaaro qaatuu leeyahay dad buu usoo ijaaraya kaalaya xamaala alaabtan uu xamaala caadi ma haya kaalaya xamaala baabuurkan saara ka dejiya waxaas wax la yaqaano ninkan oo xoolaha ka shaqeeyaa wax isagu qabta ma laakiin alaab yar yaroo la miisaamahayo oo miisaankan saaraya waxyaalaha noocaas waa taas waa iska iska caadi haye hadda waxaa la soo galay ribixii wal adharu ana alcaamil caamilkii yamliku xisatahu qaybtiisa wuxuu ku hananaya min aribxi ah bilqismati in la qaybsado laa biduhuuri daahiridii may daahiridda waxa weye alaabtii albaduucuu galay waa galay waa galay badeecay ku jirtaa waa la arkaa inay badeecadii korodhay lacag fiican baa ku korodhay hadhowtii marka la galo waxaa laga yaabaa intay wax galaan in ay hoos u dhacdo oo marka badeecadan qaar hadda ha qaato lama laha waa la gadhayaa mar allaali markii waa la qaybsanaya qaybtiisuu qaada haddaan wax la qaybsan toban sanaa la shaqaynaya waxna lama qaybsan maanta ugu dambaysa ribxu meeshuu jooga soo bixi doonta ya maanta ugu dambaysa laakiin hadday rabaan ayagu sanadkiiba intay mar xisaabiyaan inay wax kala qaataan ama lix biloodba kala taas waa masale ayaga u taalla heshiisku laakiin haddii toban sanadood iska shaqaynayan waxba la qaybsan maantaas meesha ay marayso a wax lagu qaybsanaya wixii horeo soo maray khasaarada ribaxa laga kabahaya waa laisku celcelinaya waa laisku celcelinaya ribaxa maantaas bannaanka yaallaa lagu xisaabtama wala adharu ana almaalik caamila ninka shaqaynahaya yamliku xisatahu qaybta uu leeyahay wuxuu ku hananaya mina ribx ribxigii bilqismati in wax la qaybsado laa biduhuuri inay soo muuqato maya faa'iida meesha ka soo muuqata hadhowtadii haddii wax dhumaan waxaasu dhumay raasmaalkiiba ribxii bay ka guxa wayalzamu lcaamila caamilka waxaa ku laasimahaya alistiifaau inuu oofsado idaa fasakha axaduhumaa midkood hadduu fasakho labadii nin waa heshiin waaye waa la isqabsaday caqadki waa la fasakha waa la joogi ya waxbaan ka gud haa wa himaaru shajari dheh geedkii mirihiisii wannataaju iyo xoolihii waxii ka dhashay wa kasbu raqiiqi addoon wuxuu soo shaqeeyey walmahru maharkii alxaasilatu intaasi soo xasishay min maalilqiraadi ka soo xasishay yafuusu bihal maaliku maalig baa iska yeelana geeduu soo gala geedihiyaa muddo iska yaalla miray dhaleen mirahaas ay dhaleen wuxuu leeyahay ma gelahayaan ribaxa ribaxa geli maayo hadduu xoolo soo gado xooluhu waxay dhaleen wixii tijaaro ku yimaada wey wax ninkaan la siina wixii tijaaro ku yimaada ayaa la siinaa addoon buu soo gado nin baa lagu daray meher baa laga qaatay wuxuu leeyahy maaliggaa iska qaba waqiila maaru qiraaduu meeshaas marka haddee meeshan la yska haystaa waxa weeye waxaan tijaaro kuma imaan ee tijaaray ku yimaadeen waa suuragal hadhowtadii muxuu ahaa curfiga dadku inuu wax kala bedelo waxbuu kala bedeli karayaa laakiin hadda meeshaan masalada labada qowl ay ku kala taagan yihin waxa weye waxyaalahaani tijaaro kuma imaan geedkaa miruu dhalay xoolahaani xoolay dhaleen waxaas wax tijaaro ku yimid ma laakiin wixii tijaaro ee gedgedis ku yimid ninkaan wax ku leeyay wanaqsu nusqaantii alxaasilu soo xasishay biruqsi raqiisnimo maxsuubun min aribxi ribxi baa laga xisaabina ma amkana intay suuragal tahay wamajbuurun bihi waa laga kaba ma amkana hadduu ribxu deeqi waayo oo ribxii raasmaalkii weli wax kasii maqan yihiin ma amkana ma ya lacagtii boqol bay ahayd labaatan bay ribixday wax hadda markaana waa nusqaanto lixdan bay tagtay marka ribix ma kabi karo booskaas intii unaa laga kabahayaa ribaxaas uyaa laga kabahayaa laakiin hadday suuragal tahay ribaxa in laga kabo raasumaalka waa la ilaalina raqiisnimaa ku dhacday badeecadii baa raqiistay hoos bay tagtay dhulkay tagtay haddana waxaa waa la kala bixi rabaa marka raasumaalkii horta waa in la dhiibaa marka ugu horaysa markii faarmaalka halkaa la dhigo wixii ribaxoo soo haray ka bacid ayaa la fiirinaya ribaxa bardu raasumaalka waa laga kaba wakadaa low talifa bacdu hadduu qaarkii talfo biaafatin aafo ku talfo aw qasbin booli aw sariqatin tuugo bacda tasarufi caamil caamilku markuu shaqeeyo filasax markuu shaqeeya kabacdi ninkii cagtii baa loo dhiibay shaquu ku bilaabay shaqadii ayadoo joogta qaarkoodaa laga xoogay qaar baa la xaday ee qaar baa amar ku dhacay waxaasoo dhan ribixaa laga kaba ribixa waa laga kaba ribix la qaadan maayo booskaa la buuxin ribix la qaadan maayo wain talifa hadduu talfo qabla tasarufihi intuusan asagu shaqo bilaabin fa min ra'silmaali ra'smaalkay ka go-an ninkii asagoo aan weli shaqo bilaabin ayaa amar ku dhac xoolihi meel baa ku gubatay waxbaa dhacay asagu weli shaqa ma bilaabin intaa waa laga goynaa raasimaalka maxaa yeele ninkan weli tasaruf ma gelin fa min raasilmaali filasax